alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى اظaalimiin uma aلsalaaةu wasalaamu calى cabdi اllahi warasuulih muxamadi wcalى alihi waصaxbihi waslama tasliima kasiira waa darsigeennii labaad ee ka mid ahaa duruustii kitaabu ljaamic min buluuqi اlmaraam darsigeennii hore wuxuu ku saabsanaa xuquuqu lmuslimi cala almuslim muslimku xuquuqda uu ku leeyahay muslimka kale darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa xadiid ka warramaya can wasiilati cadami isdiraa'i nicmati اllah waxaa qofka muslimkaa sabaab ugu noqonaya in nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala weynideeda uu dareemo oo aanu yaraysan oanu quudhsan waxaanu shaki ku jirin nicamka aynu haysanno oo dhan mid diineed iyo mid adduunyo oo ah kuwa aan la koobi karin in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha wamaa bikum min nicmatin fa min allah buuhi ilaahay subxaana wa tacaala wax allaaliyo waxaad nicmo haysataan ilaahay xaggiisa ayay idinka timi wa qaala tacaala waasbaqa calaykum nicamahu daahirata wa baatina ilaahay wuxuu idin huwiyey nicmooyinkiisa kuwa muuqda iyo kuwo qarsoonba arrintaasi markaynu dareenno waajibkayna saaran waa ilaahay nicamkiisa inaynu uga mahadnaqno oo rabbi subxaanahu wa tacaala aynu ku ammaano nicmooyinka wiina siiyey taa lafteeda faa'iido kale ayaynu ka sii helayna oo ah inuu ilaahay nicamka inoo kordhiyo lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid buu hi ilaahay haddaad nicmada iga mahadnaqdaan waan idiin kordhin haddaad ka mahadnaqi weydaan oo dafirtaan ilaahay cadaabkiisu waa mid daran waxaa waajiba allaha subxaanahu wa tacaala nicmada ku siiyey nicmadiisu inay kuu muuqato oo aanad yaraysan waa ka ilaahay yidhi wa amaa binicmati rabbika faxaddis macnuhu waa maxay nicmada ilaahay ad kula weynaato hana ilaabine mar walba mid xusuusan ahaw oo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ha qarinin qarin markaa ay ku jirto dafiraad iyo shukri la-aan haddaba arrimaha u waaweyne addoonka ugu kaalmeynaya nicamka ilaahay inuu xusuusnaado qadarkeedana inuu dareensanaado ilaahayna uu uga mahadnaqo waxaa ka mida arrinta xadiidkan lagu sheegay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahi wuxuu uhi unduru eega ilaa mankii xaggiisa eega huwa isagu asfala minkum idinka idinka hooseeya oo xagga nicmada ilaahay uu idin siiye idinkaga hooseeya ama nicmadu ha noqoto mid diineed ama ha noqoto mid adduunyo walaa tanduruu heegina ilaa manka huwa isagu fawqakum idinka sarreeya ee nicmada idinkaga sarreeya nicmada ilaahay uu idin siiyey oo intaad haysataan in ka badan ama ka wanaagsan haysta ama nicmadu ha noqoto mid adduunyo ama ha noqoto mid diineed fa huwa arrinkaasi oo ah inaad eegtaan cidda idinka hoosaysa oo idaan eegin cidda idinka sarraysa ayaa ajdaru u mudan anlaa tasdaruu inaydaan quudhsan oo idaan yaraysan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum idinka uu idinku nicmeeyey muttafaqun calayh xadiidku marka koowaad wuxuu ina tusinayaa ana annaasa yatafaawatuuna fii nicami illahi subxaana wa tacaala dhammaantood bay ilaahay nicamkiisii way haystaan mid ka madhanina ma jiro laakiin way ku kala sarreeyaan oo adigu haddaad isqiimayso waxaad arkaysaa mid nicamka ilaahay kaaga sarreeya iyo mid kaaga hooseeya iyo mid kula siman intaba waad arkaysaa waana ta ilaahay uu ku sheegay qur-aanka markuu uhi undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd waxaad eegataa oo eegtaa oo weliba aad ku cibro qaadataa sida addoommahaan u kala fadilnay maalkay ku kala sarreeyaan oo caqligay ku kala sarreeyaan oo xooggiiyo awoodday ku kala sarreeyaan oo ubudka ubadka ayay ku kala sarreeyaan oo xataa suurada iyo khilqada qaabka ilaahay u abuuray ayay ku kala sarreeyaan oo diinta ayay ku kala sarreeyaan waana ta xadiidkani uu tilmaamay induruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamay arrinta sabab u noqon karta nicmada ilaahay uu ku siiyey inaad dareento inay tahay inaad eegto cidda nicmadaasi ay ka maqan tahay markaa nicmadii baad dareemaysaa allaha ku siiyeyna waad jeclaanaysaa kugu fadilay waanaad umahadnaqaysaa haddii adiga maal yaraani ay ku hayso waxaa jiro kuwo kaasii maal yar haddii adiga caafimaad darra ku hayso waxaa jira kuwo kaa daran baa jira oo caafimaadka ilaahay uu ku siiyey in ka yar iyagu haysta haddii ubadku ay kugu yaryihiin kuwo kaa ubad yar baa jira ama kuwa aan ubadba aan lahayn haddii suuradaadu ay iima leedahay kuwo kaasii daran baa jira xagga diintana waa sidaas oo kale haddii cilmiga adigu inaad ka taqaanid kuwa aan ka aqoon baa jira cibaadaadka kuwa adigu aada ka sarraysa ayaa jira marka kuwaasi waa inaad eegto taasi waxay sabab kuugu noqonaysaa nicmada ilaahay qadarkeeda inaad garato aanad quurhsan laakiin maa macneedu nicmadu nicmo diineed inay tahay markaad eegto ka kaa hooseeya inaad isaga ku dayanayso oo diinta waxaa lagaga daydaa cidda kaa sarraysa ciddaasaa lala tartamaa ciddaasaa la hiigsadaa waana ta ilaahay subxaana wa tacaala aayado badan oo qur-aanka ka mida uu ku sheegay oo ilaahay wuxuu yidhi fastabiqu lkhayraat khayrka u kala dheereeya marka adu waa inaad isku daydo ka khayrka u dheereeya inaad noqoto qala tacaala wafii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun asbaabta jannada iyo naciimkeeda lagu helaayo kuwa tartamaya ha ku tartamaan taasaa mudan in lagu tartamo waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay in lagu tartamo loo kala dheereeyo eedaanka iyo safka koowaad low yaclamu الnaasu ma fi الnidaai wالصaf اlأwl uma lam yajiduu ila an yastahimuu lastahamuu calayh hadday dadku ogaan lahaayeen ajarka ku jira eedaanka inuu qofku eedaamo iyo safka hore inuu ku tukado oo si kale aanay ku helahayn inay u qori tuurtaan mooyaane macnaa way isku qabsan lahaayeen deetana maadaama aan la kala xigin waxaa lagu kala bixi lahaa qori tuurasha oo midna ka kale ugama tanaazuleen oo ugama hadheen a waa inaad idinku soo horeysaan aad uga soo dheeraysaan rasuulku wuxu uhi taqadamuu soo hormara bu hi raggii waaweynaaye saxaabada liyelinii minkum ulu laxlaami wanuha nacam tartanka markaa noocaasa baa loo baahanya in lagu tartamo wanaagga oo loo kala dheereeyo oo qof waliba uu isku dayo inuu noqdo ka u horeeya oo maaha qofku inuu yidhaahdo anigu waabaan tukadaa qaar aan tukanba baa jiro kuwa uu ku daydo ama uu yidhaahdo anigu faralka ayaan tukadaa kuwa aan faralkana tukan baa jira markaa sunnaha waan iska daynay ama uu idhaha kuwa guryahooda ku tukadaa jire anigu mar haddaan masaajida ku tukado safka u dambeeyana aan ku tukada calaa khayr baana inuu kuwa ka hooseeya eegto dib uu ugu noqdo ma aha arrimaha cibaadaadka iyo wixii ilaahay loogu dhawaanayo waa inuu eegto dadka waxa weeyaan ka sarreeya ee ka khayrka badan waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa qofku inuu garto qadarka nicmada ilaahay subxaana wa tacaala oo aanu yaraysan xadiidka labaad wuxuu ka hadlayaa albiru waalism wa dawaabiduhumaa maxaa la yidhaahdaa khayr iyo wanaag maxaase dembi la yidhaahdaa maxaase summadu ah khayrka dembiga iyo xumaantase maxaa summadu ah qofku wuu ku garan karaa wa can inawaas ibnu samcaana radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama can ilbiri baan weydiiyey khayrka ayaan weydiiyey iyo walism iyo dembiga maxaa khayra maxaase dembiya faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam albiru khayrku xusnu اlkhuluq akhlaaq wanaagga weeyi walismu dembiguna maa xaaka ay maa taradada wixii kusoo noqnoqda fii sadrika laabtaada ee qalbigaagu uu ku degi waayo oo karihta aada nacdo an yaطalica inay daalacdaan oo ay arkaan calayhi isaga annaasu dadku dadku inay kugu arkaanna aada karaahiyeysanayso akhrajahu muslim albiru waa ismun jaamicun lijamiici khisaali اlkhayr waa magac kulminaaya khayrka noocyadiisa oo dhan mid qalbiga laga sameeyo mid carabka laga yidhaahdo iyo mid xubnaha laga sameeyo iyo shar iyo xumaan laga tagaba almuna waa ismun jaamicun lijamiici khisaali shar waa magac isaguna kulminaya arrimaha sharka oo dhan xumaan oo dhan markaa saxaabadu waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyeen maxaa biriya oo khayra maxaase ismiya oo dembiya rasuulku wuxu uhi albiru xusnu lkhuluq waa jumlad labadeeda darafba ay macrifo yihin mubtadaha iyo khabarkuba xasri bay faa'iideynaysaa kaanamaa inuu rasuulku yidhi xusnu lkhuluqa oo qura akhlaaq wanaagga oo qura ayaa khayrkii oo dhan ah taasina dadka qaarkood ishkaal bay ku keeni kartaa waxay odhan karaan dee waxyaabo waxaa jira aan akhlaaqda ka mid ahayn oo haddana khayrka ka mid a sida salaada iyo sadaqada iyo soomka iyo xajka iyo arrimahaas oo dhan waxaanu qofka su-aasha noocaasa isweydiinaya oo qof aan fahmin xusnu lkhuluq waxaa looga jeedo oo mooday xusnu lkhuluq macnaheedu inuu yahay inuu dadka uun si fiican qofku ula dhaqmo xaqiiqaduna sidaa waa ka duwan tahay oo xusnu lkhuluq dhaqan wanaaggu intaa waa ka macno ballaadhanyi waxaa soo gudagelaya xusnu lkhuluqi maca allah inuu addoonku ilaahay si fiican ula dhaqmo iyo xusnu lkhuluqi maca khalqi illaah ilaahay khalqigiisa inuu si fiican ula dhaqmo xusnu lkhuluqi maca allahna wuxuu ku soo ururayaa dhaqan wanaagga qofku ilaahay subxana wa tacaala uu la yimaadaa fii ficli maa amara wa tarki maa naha inuu qofku sameeyo wixii ilaahay u amray oo dhan oo tawxiidku u horeeyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diiday oo dhanna inuu ka fogaado ka dheeraado waa diintii oo dhan ayaa xusnu lkhuluq ama akhlaaq wanaagga soo gelaysa waa cibaadaadka oo dhan in lala yimaado wax allaaliyo wixii ilaahay u mamnuucay xumaantiisa awgii xumaan uu leeyahay awgeedna in laga tago marka xusnu lkhuluqan uu rasuulku birigii ama khayrkii ku macneeyey waa diintii oo dhan weyi xusnu lkhuluq maca alkhalqina waa soo gelaysaa khalqiga inuu si fiican ula dhaqmo waa badlu nada wa kafu ladaa wa talaaqat lwajh in wixii wanaagee uu u samayn karayo uu u sameeyo dhibaatadana uu ka daayo weji furfuran oo markaa farxad iyo soo dhaweyne ay ku jirtana uu kula kulmuu ku qaabilo dembigana rasuulku wuxuu ku macneeyey maa xaaka fii sadrik maxaa daabid u ah dembiga xad maxaa u ah qofku uu ku garan karo sumad maxaa u ah oo waxaa laabtaada ku degi waaya ee naftaadu ay ku xasili weydo wa karihta an yatalica calayhi nnaas oo aada dhibsato dadku in ay kugu arkaan waxaas waa dembiya ogow laakiin qofka nooceeya ee arrintaasi sumadu noqonaysaa uu dembiga ku garto waxay arrintaasi sumadu noqonaysaa dembiga uu ku garto man kaana saxiixa alqalb saliima alfu-aad qofka qalbigiisu uu caafimaad qabo ee qalbigiisu uu yahay mid saafi ah oo ka saafiya dembiyada qalbiga indha tira waayo qalbigu wuu indhabeelaa oo heer buu gaadhaa uu kala arki waayo waxa xun iyo waxa wanaagsan fa inaha laa tacma alabsaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur waa ka yidhi ilaahay subxaana wa tacaala haddii markaa qofku uu yahay qof qalbigiisa iimaan iyo alla kacabsi uu ku camiran yahay iyo weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala iyo xishoodka ilaahay uu ka xishoonaya waxaa qofkaasi calaamad uu uga dhigan karaa dembiga inay naftiisu aqbali weydo mar haddii shaygaa naftiisu ay ku xasili weydo inuu shaygaasi dembi yahay ayuu garan karaa laakiin qofka qalbigiisu marka horeba uu kharibay uu buko ee dembiyadu ay madoobeeyeen kaasi xumaanta ayuu qalbigiisu ku xasilayaaba oo heer buu gaadhaya aanu kala garanayn waxa xun iyo waxa wanaagsan siduu rasuulku yidhi xataa laa yacrifa macruufan walaa yunkira munkara dembiyadu qalbi qalbiga way madoobayaan ilaa uu gaadho heer wanaagna aanu garanayn xumaanna aanu diidahayn marka ka laga hadlaye diidmada qalbigiisu uu diido shayga ay calaamad u tahay inuu shaygaasi dembi yahay waa qofka qalbigiisu marka hore u wanaagsan yahay ee qalbigiisu uu cad yahay ee shaambada cad waxa weeyaan lagu badiyo wanaagyada uu sameeyo awgeed iyo xumaanta uu aqbali waayo waxaanay culimadu taa u sheegaan tusaalayaal bal u fiirsa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam salaadii duhur ama salaadii casar sida bukhaariyo muslim wariyeen min xadiidi abi hurayra ayuu laba ragcadood rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu tukaday buu salaaddii ka baxay wuxuu rasuulku islaa salaaddu way ku dhan tahay wuu ilaamay intuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kacay ayuu masaajidka xaggiisa dambe qori yaallay ayuu ku tiirsaday waxaanuu isa saaray dhabanka iyo dhegta sidii qof murugaysan oo kale nin saxaabiya baa rasuula ku yidhi oo dulyadayn lo odhan jiray anasiita am qusirat isalaatu yaa rasuula allah rasuulka ilaahu miyaad ilowday mise salaaddii waa la gaabiyey arrin saddexaad inay jirto sooma dhici karto waa inuu ogaa rasuulku uga tegey taa saxaabigu rasuulka umuu quudhin oo ma odhan moogaan baad uga tagtay mise waad ilowday mise salaaddii baa la gaabiyey waayo taasi mid rasuulka loo quuri kara ma aha inuu salaaddii qayb ka mida ogaan uga tago weliba dee ragcado dhan wuxu uhi miyaad ilowday mise salaaddii waa la gaabiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi lam ansa walam tuqsar siduu isagu u malaynayay buu ku jawaabo wuxu uhi maan ilaabin waayo wuxuu isu haystaa rasuulku inuu afartii ragcadoodba tukaday lamana gaabin sharci ahaana dee salaaddu waa afarteedii weeyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa xaalkiisii bedelee naftiisu ay la xasili weyday sidii qof mahmuuma oo werwarsan oo murugaysan uu ugu muuqday qalbigiisaa ku degila labada ragcadood ee maqan maqnaanshahooda waayo qalbigiisa ayaa qalbi saliima bad qaba oo saxiix oo caafimaad qaba oo iimaan iyo khayr waxa weeyaan uu ka buux oo qofku hadduu yahay qof alla ka cabsi badan marka uu shay ka gaabiyo ama jahli ha kalifo ama ilow ama gaf uu gafayba shay khayra markuu ka gaabiyo arrintaasi raad bay kaga tegaysaa oo dareen buu helaya waa ka rasuulku yihi sida tirmidi wariyey man sarathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'atuhu fa huwa muumin qofka wanaagga uu sameeyo ku farxa oo qalbigiisu farxaduu ka dareemo khaladka iyo gafka ka dhacana ka xumaada oo ka murugooda isaga ayaa ah muuminkaasi waa min calaamaati aliimaan arrinta noocaasi waxaa kaloo ahlucilmiga qaarkood ay sheegaan sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale raximah llahu tacaala qiso iyaduna ka dhacday nin muslimiinta ka mida oo alla ka cabsi badnaa calaamad ilaahay subxaana wa tacaala uu u muujiyey oo inuu khaldan yahay markaa tusinaysa ninkaasi wuxuu lahaa beer ay kab uu ka baxo geedka la dhuurta oo looxaanta laga jaro marka dhirtiisii buu jaray nin kaloo jaarkiisiina dhirtiisii buu jaray oo meel isu dhowey markaa ay dhigteen awrkiisii buu soo kaxeeyo wuu fadhiisiiyey isagoon dareensanayn baa waxa uu ku raray looxaantii uu lahaa ninkaa jaarkiisii isagoo tiisii moodayay awrkii baa kici waayey si walba wuu yidhi dhinac walba uuga wareegay waa kici waayey awrkii wuxuu awrkii ku warwareegay markii dambe u dareemay in looxaantan awrka uu saaray inaanay tiisii ahayn ee ay tahay tii jaarkiisa uu ka dejiyey tiisii buu saaray awrkii markiiba wuu booday waa calaamad ilaahay subxaana wa tacaala ninka alla ka cabsiga ku sifaysnaa iyo xalaal miiradka uu u muujiyey oo ugu muujiyey rabbi subxaana wa tacaala ficilkan uu sameeyey inuu yahay khalad marka ilaahay basiiruu u yeelaya aragti xagga qalbigaabuu u yeelaya qofka muuminka ilaahay ka baqda oo ay ugu kala muuqdaan waxa xun iyo iyo waxa wanaagsan qofka iimaankiisu daciifka yahay alla kacabsigiisuna uu yar yahay ma yeelanayo isagu aragga noocaasee xagga qalbiga ah waxa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa saxaabadu siday ugu dadaali jireen calaa macrifati alaxkaami asharciya oo annawaasi ibnu samcaan baa rasuulka weydiiyey can ilbiri walism maxaa khayra maxaase dembiya waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa fiiha alxahu calaa xusni اlkhuluqi maca allahi wa maca cibaadi illah dhaqan wanaagsan in loola yimaado lagula dhaqmo ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoomaha ilaahay ayuu xadiidku dhiiri gelinaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ana ma taradada fii sadrika ama fii sadri linsaan ida kana qalbhu saliima fahuwa imun haddii qofka qalbigiisa uu caafimaad qabo wixii qalbigiisa uu ku degi waayo ee uu sidhaa ma samaysaa ma iska daysaa war billuu xun yay maya billuu wanaagsan yahay waxay taasi calaamo u tahay shaygaasi inuu yahay dembi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qofka qalbigiisa uu caafimaad qabo inuu ilaahay u hibaynayo aragti xagga qalbiga uu ku kala arko waxa xun iyo waxa wanaagsan waxaa ka mid a calaamadaha shayga xun in qofka damiirkiisu uu sii nool yahay dadka uu kala dhuunto oo dadku inay ku arkaan u dhibsado laakiin haddaanu qofku qofka damiirkiisu noolay wuxuu xaalkiisu noqonayaa sida uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaanad xishoon waxaad doonaysid samee macnaa abaalmarinteeda waad heli doontaay xadiidka xadiidkan ku xiga isna wuxuu ka warramayaa masale kaloo ku saabsan dhaqanka muslimiinta dhexdooda sida diinta islaamka ay u habaysay wax allaaliya wixii sabab u noqon karaa in muslim la dhibaateeyo ama muslimiintu caloolxumo ay isu qaadaan inuu islaamku meesha ka saaray walaa yatanaaja itnaani duna haalif lama ogola laba inay faqaan haddii saddex qof dadku ay yihiin oo kii kale ay ka faqaan wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi wuxuu yihi إda kuntum haddaad tihiin alaaثata saddex falaa yatanaaja اثnaani laba yaanay faqin duna alaakhari ka kale iyagoo ka faqaya oo hadala ka qarsanaya xataa takhtaliطuu bالnaas ilaa aad dadka dhex gelaysaan min أجli ana dalika waxaa loo diiday inay arrintaasi tahay awgeed yuxsinuhu mid murug murug gelinaya qofka muslimka ee laga faqay muttafaqu calayh wallafdu limuslim laa yatanaaja macnaheedu waxa weeye an laa yukalim axaduhuma alaakhara siran almunaajaat waa labada qof inay ku wada hadlaan hadal hoos ay u dhigayaan oo iyaguna ismaqashiinayaan oo dadka kale ka agdhow ay ka qarsanayaan munaadaadkay ka soo horjeeda oo alkalaamu bisawti murtafic inuu kor qofku u hadlo laba markaa inay si qarsoon u wada hadlaan oo ka saddexaad ay ka qarsadaan ayuu xadiidku diiday ilaa goorma ayaanay ka faqi karin ilaa ay dad kale dhex tegayaan sababta loo diiday waa maxay sababtu waa inay arrintaasi qofka muslimkaa murug gelinayso waxa xadiidku uu faa'iideynaya ana shariica alislaamiya tuxaaribu kula maa yuxsinu afraad almuslimiin shareecada islaamku inay la dagaalamayso in la sameeyo wax kasta oo sabab u noqonaya qofka muslimkaa inuu murugoodo adigu ha ka murugaysiinin qof muslima adkil isuruura calayhi waxaad ku dadaashaa inaad ka farxiso waxaa ka mid a waxyaabahana in qofkii hadalka laga siraysto iyagoo saddexa laba ay gooni uun u wada hadlaan iyagoo hadalka saddexaad ka qarsanaya oo laa yatanaaja itnaani duna alaakhari nahyigani taxriim buu faa'ideynaya inay arrintaasi xaaraan tahay sababta loo xaaraantimeeyena waxay tahay lima fii dalika min aladiya arrintaasi dhib bay ku tahay qofka laga faqay sabab u noqonaysa inuu murugoodu ka xumaado waxaa qofka muslimkaa dhibka ku hayna ma banaana wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaat bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisma mubiina buri lah kuwa dhibaya ragga muuminiinta iyo dumarka muuminaadka oo dembi ama ciqaabaanay mutaysan ku ciqaabaya kuwaasi waxay dhabarka u riteen dembi weyn oo cad markuu rasuulku yihi idaa kuntum halaata waxaa laga fahmayaa haddii ay afar yihiin idaa kaanuu arbaca ama ay afarba ka badan yihiin laba ka midii inay gooni u faqaan dhibaato ma laha waayo markaa qof kelidii lagama faqin oo hadalkii lagama qarsan waayo laba hadday yihiin ama ay ka badan yihiin kuwan laga faqay arrintaasi ma dhiibsanayaan oo dad afara hadday laba gooni u sheekaystaan ama shan iyagoo hadday laba gooni u sheekaystaan kuwan kalena iyagaa iska sheekaysanaya oo wax dhiba ka dareemi maayaan wada sheekaysiga khaaskaa ee labadaasi dhex maray si awgeed baa rasuulku uhi idaa kuntum halaaa mar kale uhi xataa takhtalituu binnaas oo dadkii haddii ay farabataan oo labadii saddexdii wada socey dad fara badan ay dhex tagaan laba ka midii gooni inay u faqaan dhibaato inaanan lahayn buu xadiidku tusinaya waxaa la mida bay yidhahdeen ahlulcilmigu faqa in saddexdii wada socday laba ka midii ay ku wada hadlaan luqad aanu ka saddexaad fahmahayn waayo maxaa loo diiday inay laba si qarsoon u wada hadlaan waa inay qofkan dhiba dhibaysa soo maha haddii ay ku wada hadlaan afaanu fahmahaynna korba ha u qaadaane qofku uu dhibsanaya ar maxaad leedihi markiiba shaydaanka ku odhanaya way ku xamanayaan ama way kuu tashanayaan ama way ku caayayaan oo waxbay kaa sheegayaan deetana arrintaa wuu ka xumaanaya waa isku mid markaa labada arrimood waxaa kaloo laga fahmayaa arrintaa uu rasuulku xukunkan ku sababeeyo min ajli ana dalika yuxsinuhu haddii kaa saddexaade laga faqay aanu dhibsanahayn faqa ay labadani faqeen inaanay arrintaasi xaaraan ahayn oo haddii ay saddex yihiin oo ka saddexaad aanu wax dhibaba u arkahayn inay laba gooni u wada hadlaan hadalka ay ka qarsadaan ama ay gooni uga yaro baxaan inay labadaasi faqaan xaaraan ma ah waayo dee markaa waxaan jirin sababtii loo xaaraantimeeyey faqa oo ah inay kan saddexaad murug gelinayso waxaa laga yaabaa qofkan saddexaad inuu yahay qawiyu shaksiya oo laa yahaabu axadan inuu yahay qof yacnaa shaksiyaddiisu ay xoog badan tahay oo cidna isagoo aan ka haybadaysanahayn hadday gooni u faqaan iyo hadday hoos u dhigtaan iyo hadday kor u qaadaan waa isugu mid isaga ama isagaaba raallika uu u fasaxayo wuxuu yidhi iska iska wada hadla dhib ma lehe waan idinka yaro tegayahay waan waan idinka yaro durkayahay oo markaa sababtii loo xaaraantimeeye faqa ayaan meesha jirin xadiidkan ku xigaa wuxuu ka warramayaa aadaabta majaalista wax ka mida iyo axkaamta la xidhiidha oo dadka bani aadamka ilaahay wuxuu ku beeray hadya jeraale inay wada fadhiistaan waatan masaajidkii la wada fadhiyo goobaha wax lagu baranayaa la wada fadhiyaa guryihii baa la wada fadhiyaa meelaha saas oo kale laga cunteeyo ama hawlaha kale loo tago ayay dadku wada fadhiistaan oo qofku had iyo jeeraale kelidii meel ma fadhiyo marka fadhiyadaasi si aanay dhib u keenin muslimiinta dhexdooda ashariica alislaamiya aadaab iyo axkaam u gaara bay u yeeshay aadaabta iyo axkaamta waxaa ka mida kuwa lagu xusay xadiidka wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi laa yuqiimu arajulu ninku kicin maayo yaanu kicin baa looga jeedaay alrajula ninkii min majlisi halkuu fadhiyay yaanu ka kicinayn uma dabeetana yajlisu uu fadhiisto kii kiciyey fiihi meeshii uu ka kiciyey ninka kale walaakin hase yeeshee sidaa ha yeeline tafasaxuu yacnaa isku durdurka wa tawasacuu oo isu ballaadhiya oo qofka yimi meel u banneeya muttafaqun calayh qofka bani aadamkii hadduu meel fadhiisto aanay cidina gooni u lahayn waa dhulka ay fuqahadu ama culimadu u yaqaaniin alardu almubaax isagaa meeshaa xaq u leh masaajidkii oo kale qofku hadduu meel fadhiisto isagaa xaq u leh waman sabaqa ilaa ilaa mubaaxin fa huwa axaqu bihi meel aan la kala lahayn qofka usoo horeeya isagaa xaq uleh meesha inuu ku intifaaco ama fadhi ha noqoto ama seexasho ha noqoto ama ha noqoto inuu ku baayac mushtaro dhulka bannaan ee suuqa ka mid a qofkii usoo horreeyey ayuunbaa xaq u leh inuu ku intifaaco uu ku ganacsado masaajidkii meesha bannaane ka mida qofka usoo horreeya baa xaq u leh lagama kicin karo kicinta markaa meeshaasi laga kiciyaa waa ictidaa oo xadgudub qofkaa lagu sameeyey iyo qasbi xaqiisii oo laga xoogay rag iyo dumarkuna arrintaa waa ka simaye markuu rasuulku laa yuqiimu rajulu rajula min majlisih ma aha macnuu inuu ninku gabadh kicin karo meesheeda uu ka kicin karo u fadhiisan karo ama gabadhu ay gabadha kicin karto waa isku mid haddii markaa meeshii uu ka kiciyo isagu uu fadhiisto waxay noqonaysaa meeshii xaqa u lahaa inuu ka xoogay meeshaa u fadhiistay waa meel maqsuuba wey xaqdarro lagu haysto wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay aadaab wanaagsan oo arrinta noocaasa lagaga baaqsan karo aadaabtaasi waxa weeye dadkii meesha hore usii fadhiyey qofka meesha inaanay isku ballaadhin ee qofkii u yimi ay meel u banneeyaan intay isku durdurkaan isaguna halkaa loo baneeyey waa inuu fadhiisto weey walaakin tafasaxuu wa tawasacuu aadaabtana qur'aanka ayaa lagu sheegay ya ayuha aladiina aamanuu ida qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu marka la yidhaha waar isu isu isku durdurka oo qofkaasi meel waxa weeyaan u baneeya isku durdurka buuhi ilaahay subxaana wa tacaala oo meel u baneeya abaalmarin wanaagsan baa laga helaya yafsax illaahu lakum ilaahay baa idiin ballaadhinaya meesha walihaada maxay yidhaahdaan soomaalidu gacal isma cidhiidhiyo carabtuna waxay dhaha asicatu fi lquluub ballaadhku waa xagga qalbiga weyn haddii qofku yahay qof dayiqu sadriya oo dadkaba ka sindhidhaya oo dhibsanaya kii soo agmaraba meeshii oo iska ballaadhanaysa oo isaga iyo laba kala qaadi kartaa ayaa cidhiiri ku noqonaysa kii soo agmaraba wuu karaahaysanaya wuu hiifayaa faruhu taagtaagaya masaajidka dhexdiisa ad arkaysa xataa dad sidaa samaynaya oo qofkii sidaa indho kulul ku eegaya iyadoo meeshu iska banaan tahayba taasi aadaabta wanaagsan bay khilaafsan tahay qofka sidaasi arrinka meesha dadka ugu cidhiiriyana ilaahay baa isna ku cidhiiriya arrinka ka dadka u ballaadhiya ee soo dhaweeye meesha u banayn kara u baneeyana ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinkiisa u waasicinaya oo u wanaajinaya waa xadiidka laga qaadanaya qofka meel fadhiista ama dega aana cidina lahayn isagaa meeshaa u mudan in laga kiciyaana ma banaana qofkaasi ku doonaya ha noqdo doonaya inankaagii ha noqdo aada waalidka u ahayd meesha ka kac ma odhan karti hadduu isagu ka kaco xaqiisa uu ka tanaasulo waa halkeeda laakiin lagama kicin karo xataa sayidku addoonkiisa ma odhan kara meeshan iga ka anigu aan fadhiistee oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma kala qaad qaadin xadiidkan kuxigaasna wuxuu ka waramayaa aadaab ka mida aadaabta طacaamka raashinka oo ah lacqu اlasaabici wالsaxfa in nicmada ilaahay طacaamka ama raashinkaa la dhowro oo faraha laga dhameeyo oo farihiioo raashin ku yaal yaalla aan la maydhin oo aan raashinkaasi lagu darin bullaacadaha iyo wasakda inta biyaha la raaciyo xeedhada ama weelka wax lagu cunayana saasoo kale raashinka in laga dhameeyo wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi idaa akala hadduu cuno axadukum midkiin طacaama raashin falaa yamsax yaanu masixin yaddahu gacantiisa xataa yalcaqahaa ilaa gacanta uu murdiyo bimacnaa uu leefo aw yulciqahaa ama uu u dhiibo cid raashinkaa ka leefta muttafaqun calayh raashinku waa nicmo ilaahay nicmada ilaahayna waa inaan lagu kibrin ee la dhowro oo la ilaaliyo inteeda yar iyo inteeda badanba waxaanu mudan yahay raashinku in la xurmeeyo sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday in lagu istinjoodo lafaha sababta uu diidayna uu ku sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacaala hilib u saaro marka inagu hilibka ka dhamayno lafcad aynu ka dhigno walaalehena muslimiintaee jinkaa inuu ilaahay hilib u saaro marka hilibkooda si aanad uga xumayn oonad iga wasakhayn ha ku istinjoonin buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashinka markaa jinka ayaa sidaa loo xurmeeyey ka insigu ay cunayaan baa xurmaynta u mudan in laga ilaaliyo in lagu shubo bulaacadaha ama kudaafadaha waxa weya in lagu dhex saydhiyo haddii qofka gacantiisi oo raashin uu ka buuxo uu maydho halkay tegayaan biyahaas soo meel xun ku dhici maayaan haddii weelkii oo markaa raashin ku yaal yaallo la maydho soo raashinkaasi meel xun tegi maayo oo wasak in la dhexgeeyey soo noqon mayso si aanay taasi u dhicin haddii saas oo kale uu masaxo oo uu mindiil tuwaal ama warqad uu iskaga masaxo yacnaa shaygaa raashinkaa lagu masaxay raashinkaasi meel xun inuu ku dambeeyo ayuun bay noqonaysaa walihaada taa si aanay taasi u dhicin waa inaad gacantaada raashinkii aada ka leefto nicmada ilaahi adoo xurmaynaya oo ixtiraamaya ama waa inaad u dhiibto qof yacni arrinta noocaasa samayn kara oo gacanta dee kuu leefi kara waxaana shardi u ah inaanay isaga dhibaata ka soo gaadhahayn oo haddii dee gacantaadu ay nabaro leedahay ay dhici karto inuu xanuun uu ka qaado markaa inaad u dhiibtid ma aha haddii isagoo afka uu xanuun ku leeyahayna dee inuu gacantaada kaa leefleefo oo xanuunkaasi uu marmariyo maaha oo arrintaa waxaa shardi ah inaan labada qofka gacantale iyo ka afkale toona dhibaata aanay soo gaadhahayn isla markaa qofkan gacanta kuu leefaya raalli uu ku yahay isagu waayo haddii lagu khasbo qofka darar iyo dhibaataa loo geysta waxaana dhacaysa inuu wiswis ka qaado iyo xanuun laakiin qof arrinta aan dhibsanahayn waa inuu noqdo raalli ku ah waxaa laga yaabaa markaa barakaduba inay ku jirto intaa gacantaada ku hadhay ama weelka oo rasuulku waa ka yidhi laa tadri fi ayi tacaamikum albaraka garan maysaan raashinkiina halkay barakadu kaga jirto ma intaad cunto bay ku jirtaa mise inta weelka ku hadhay mise inta farahaaga ku hadhay markaa si aanay barakadu kuu seegin yacnaa gacmahaagana waxba ha ku reebin raashinka ka mid ee ka dhamee weelkana ha ku reebin manaa taa macnaheedu inaad naftaada dhibaatayso oo raashin aanad cuni karaan aada isku gurto oo caloosha inaan la buuxin iyadana axaadiid kale ayaa ka hadashay insha allah inoo iman doonto macnuu waxa weeye marka horeba dadku waa inay karsadaan raashin ku filan oo ay dhamayn karayaan ama raashin hadhow la odhanayo ha loo soo daadiyo riyaha banaanka lagu qubayo ama xalka la raacinayo marka uu qofku raashinka ridanayo ama loo ridayana inuu dhammayn karayo oo weelka uu ka dhammayn karayo fariisana uu ka dhammayn karayo in loo rido weeyo xadiidka taa lafteeda waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inay qofka u habboon tahay an yakuuna mutawaadican mid kibirka ka fog dadka qaarkood inay faraha leefleefaan waxaabay u arkaan inay tahay hoosayn ama inay weelkii raashinka ay ku cuneen raashinkii ay ka murdiyaan oo ay ka dhameeyaan waxyaabaha taas sabab u noqdeen waxaa ka mid a dadka aan xukunkan iyo aadaabtan aan fahamsanayn baa laga yaaba qofku inay ku caayaan oo yidhahdaan uu cir wey ama uu hunguri wey waa raashinkiiba waxba u tari waayo waa kaa weelkii murdinaya ama fariisiibuu leefitaan ku wareeriyey marka sidaa in la yidhaahdo maaha waa qofka sunnaha noocaasa dabaqiyo aadaabta ku camal falaya in lagu dhiirigeliyo wey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya anahu yanbagi alaklu bilyad wa anahu khayru min alakli bilmalcaqa gacanta in wax lagu cuno ayaa habboon oo gacanta in raashinka lagu cunaa ka fadli badan in malqacad lagu cuno malqacad in lagu cunaa way bannaan tahay laakiin waxaa ka wanaagsan in gacanta lagu cuno waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yaakulu biyadi gacantiisuu raashinka ku cuni jiray bal waxay yidhaahdeen xataa dhakhaatiirta qaarkood gacmaha marka raashinka lagu cunayo waxa gacmuhu ay soo daayaan oo abuurka ilaahay ka mida dheecaamo yacnaa qofka waxtar u leh xaaladdaas xaaladaha qaarkood bay xaaraan noqon kartaa in malqacad wax lagu cunaa waa goorma oo haddii qofku arrintaasi uu kaga dayanayo dadka ahlu tarafa gaar ahaan kufaarta dadka isla weyn ee iskala weyn inay gacmahooda wax ku cunaan oo kibirba uu u geynayo inuu malqacaddan wax ku cuno gacmihii buu ka kibrayaaba waayo kibirku waa xaaraan raad kastaoo markaa kibirka ka dhashaana xukunka kibirka ayuu yeelanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya anahu yanbagii lilinsani an yakuna nadiifan qofka waxaa la gudba inuu nadiif noqdo oo raashinkii uu cunay yacnaa gacmihiisii uu ka masaxo laakiin masixitaankaa waa inay ka horeyso inuu horta raashinka ka dhameeyo falaa yamsax yadahu xataa yalcaqahaa aw yulciqahaa marka uu ka leefo raashinkii ama looga leefo intaa kadib waa inuu masaxee raashinkii inuu isku daayo maaha taana xadiidka waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga faaidaysanaya jawaasu ilcaaqi lgayri liasaabicik inay tahi arrin banaan inuu qof qof u leefo faraha waxaana shardi o asaynu sheegnay inaan labada qof ka farahal iyo ka af kale toona wax dhibaatay arrintaasi aanay kasoo gaadhahayn aadaabaha noocana ee axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku xusan maslaxadeenna iyo danteenna ayaa ku jirta nolosheenna ayaa ku hagaagaysa haddii aynu u samayno ku dayasho aynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanaynana waxaa shaki la-aana inaynu ajar ka helayno wallahu aclam waaxkama billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina moxamed su-aashan waxa uu leeyahay waxaanu suuqa ka soo iibsanaa afurka saambuse mana garanayno hilibkiisu waxa uu yahay miyaa laga weysaysanaya waxay arrintu ku dhisan tahay in hilibka geelu uu jabiyo waysada ama saambuusaha la dhex geliyo ama si kaleba ha loo cuno magaca la doonaya ha loo bixiye waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi tawada-u min luxuumi libil ka weysaysta hilibka geela waa xadiidu jaabir xadiidu samura labada xadiidba waa saxiix abu daawuud wagayruha ayaa wariyey haddii markaa aada garanayso saambuusahaasi inuu ku jiro hilib geel xaqiiqadiisi meesha ay joogta magaca la doonayaba ha loo bixiyo waxaa waajiba inaad ka weysaysato haddii markaa aanad garanahayn laakiin aada og tahay in inta badan lagu sameeyo hilib geel markaana waa inaad ka weysaysato taqliiban lilgaalibi aw tarjiixan lilgaalibi adoo siday u badan tahay xukunka ku dhisaya haddaanad garanahayn ma hilib geel baa lagu daraa ma hilib lo-aad ma hilib adi kana ka uu yahay aanad garanahayn markaa waad iska cunaysaa waysana kuguma waajibin waayo inaad baadhbaadhaana oo aada ogaataana dushaada ma aha waayo asalku waxa weeye qofka weysadu inay u dhowran tahay ilaa ay caddaanaysa inay jabtay waysadii markaa baaqi bay tahay waxaa laygu leeyahay soon qalle ah haddii aan ku beego isniinta iyo khamiista maalmaha kale miyay ka fadli badan yihin laa shaka soomka la soomo yawma alitnain wa yawma alkhamiis ama faral ha noqdo ama sunna ha noqdee qalle ha noqdo ama sunna ha noqdee inuu ka fadli badayo soomka maalmaha kale la soomo faqad kana nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam yasuumu yowma اlitnain walkhamiis rasuulku wuxuu soomi jiray isniinta iyo khamiista waxaanu arrintaa ku sabeeyey inay yihiin laba maalmood oo camalka qofka la kor yeelo oo camalka qofku uu samaynayo usbuuciiba labadaa maalmood baa mar ilaahay subxaana wa tacaala loo kor yeelaa marka wuxuu uhi fauxibu an yurfaca camali wa ana saa'im waxaan jeclay camalkayga in la kor yeelo anoo sooman marka haddaad qallaha ku beegtana adigoo sooman baa camalkaagii la kor yeelaya waana arrintii uu jeclaystay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam anigoo suxuurtii bilaabay ayaan maqlay eedaankii muwaadiniintuna isku wakti ma eedaamaan goormaan suxuurta joojinaya suxuurta waxaad joojinaysaa markay ku caddaato waagu inuu bariyey ama ha la eedaamaya ama yaa la eedaamay waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu الصiyaama ilى اleyl cuna wa caba waa habeenkii ramadaan ilaa caddaanka maalinta iyo madowga habeenku ay idin kala caddaanayaan si fiican aada u kala aqoonsanaysaan xataa haddaad ka shakido waagi miyuu beriyo mise muu beryin waad iska cunaysaa ilaa aada gaadhaysa heer aanad ka shakiyin waagi inuu beryey ibnu cabbaas ayaa arrintaasi la weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi walaharu biisnaadi saxiix kul xataa laa tashuka cun ilaa aada gaadhaysa heer aanad ka shakiyin waaga berigiisa shaki suxuurta lagu joojin maayo sida aan shaki soomka loogu jebinahayn haddaad ka shakisantahay qoraxdii inay dhacday ma afuri karti haddaad ka shakisantay waagii inuu baryeyna soom bilaabi maysida waad iska cuni kartaa ilaa aada gaadhaysa heer aanaad ka shakiyin xukunkaana aayadda lafteedu waa tilmaantay xataa yatabayana buuhi ilaahay ilaa uu idiin caddaanayo waagii inuu baryey muwaadiniintii marka hadduu marba mid iska ma midibo mar iska eedaamayo oo ay kala dambeeyaan ila waagu mar unbuu baryaaye eedaankoodii wax la ictimaadi kara maaha oo la isku hadlayn karo waa inaad markaa eegto haddii suxuurtii waktiga ay kula soo gaadho adigu eeg in waagii beriyey iyo in kale hadduu waagu beryeyna jooji suxuurta haddaanu beryinna iska suxuuro ramadaanta marka dadku ay suxuuranayaan waxay yidhaahdaan nawaytu sawma kadin ma in yar baad tidhahda dha iminka dadku ma yidhaahdaan in yar baad tidhaahdaa soomka in la niyoodaa waa shardi ka mida shuruuddiisa waa rukun ka mida arkaantiisa oo soomkuba wuxuu ka kooban yahay laba rukun sida saxiixa niyada iyo waxaa qofka afuriya inuu iska daayo laga bilaabo markuu waagu baryo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso xaqiiqada soomkuba waa labada arrimood laakiin niyadu waa camal uu qabto qalbigu halka wax laga niyoonaya waa qalbiga weeyi ee ma aha carabka in carabka lagaga dhawaaqa niyadana niyatulcibaadana ama soom ha noqoto ama salaad noqotee waa bidcatu muxdatha waa bidco diinta lagu soo daray oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aanu ogeyn ummaddana aanu barin saxaabadiisuna aanay ogeyn rasuulkuna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofka sameeya camal aan diintan daliil ku lahayn laga aqbali maaye waa lagu celinaya mar haddaad kacday oo aada suxuuru kacday macnaheedu waxa weye waxaad niyeysan tahay berri inaad soonto adoon suxuuranba ayaad niyeysan kartaa oo shardi ma aha niyada in lagu beego suxuurta oo markuu gabalku dhaco haddaad niyeysato berri inaad soomayso niyadaasaa kugu filan haddaad niyadaa dabadeed aada wax cunto ama aada cabto ama waxyaabihii soomka burinayaad niyadaa dabadeed samayso taasi niyadii meesha ka saari mayso ila niyadu maaha soom ku jabaaya cuntada iyo cabista iyo galmada iyo waxyaabahaas walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala isagoo sharciyeeyey in soomka la niyoodo haddana uu baneeyuu xalaaleeyey in wax la cuno la cabo ilaa waagu uu baryayey oo mu odhan ilaahay cunista iyo cabista niyadu ha ka dambayso wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri baa u daliila waddan qurba ayaan ka imi hargeysa wakti kooban ayaan joogaa waxaanan jeclaystay inaan joogo maadaama aan u baqanayo diintayda haddaan noqdo haddaad diintaada u baqaysa waajib bay kugu tahay inaanad noqon wa xaraamun calayka an tarjica ilaa makaanin takhaafu fiihi calaa diinik xaaraan bay kaa tahay inaad ku noqoto meel aad diintaada uga baqayso diintaadu waa raasamaalkaagii waana shayga koowaadee waajib ay kugu tahay inaad ilaaliso iyadaa ka horeysa waxa weeyaan maal iyo naf iyo shay walba iyadaana ka qaalisan waayo badbaadadaadu iyada ayay ku jirtaa yawma alqiyaama yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbiguna diin mooyaane wax kale saliim kuma noqon karo haddii uu qofku dembi ku dhaco uu toobad keeno oo uu go-aansado inaanu dib ugu noqon oo uu ku noqdo maxaa uu xukunkiisu noqonaya xukunkiisu waa inuu mar labaad toobad keeno maaha inuu quusto uu yidhaahdo mar haddaan dembigii dib ugu noqday layga toobad aqbali maayo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica albaabka towbaduna wuu furan yahay xataa yabluga alinsaanu xaalata alqarqara ilaa qofka ay naftu cunaha kaga soo ururayso aw tatluca shamsu fii maqribiha ama qoraxdu ay ka soo baxayso halkaa maanta ay ka dhacdo inta ka horeysa albaabka towbadu wuu furan yahay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed